madaale oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa haweenkan ku eedeeyey inay sabab u yihiin nadaafad darrada ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse haweenka ganacsatada ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah mar ay warbaahinta la hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen in guddoomiyaha dowladda federaalk uu howshiisa gabay islamarkaana uu doonayo in iyaga u adeegsado howshii nadaafadda ee laga rabay inuu maamulka ka shaqeeyo iyagoo intaasi ku daray in lacago canshuur ah laga qaado saasoo ay tahayna aan waxba loogu qaban lacagahaasi ay ka qaado dowladda federaalka
ani soddon sanaan taagnaa laamiga wax dhibaato oon ku arki male qashina waa la qaalaayoo lacag waa ku dhiibaa waana nadaafayna anaga waxaan dan jirta iyo duruuf jirta aawgeed ayaa laamigana keentay laamigay biyaha ku shubaan iyo laamigai allayaana been waaye wax ka jira malaha hadda waa kana laamiga waxba ugama jeedin meeshaan iyadoo laii faacawada laga tagaa maalintan waa lagu ganacsadaa iyo danta jirtaan saas iyo shimaane inalka raacday laamiga oo nalka waxeeyo muxuu ahay nalka farageliyo waa ina dhibee dhowr safarin goosta imaanayo darbiga kusoo dhaca khasaaraasoo dhan waa la kulannaa waxayna daadina hataa maray noo imaanayaan wax naga dabagedina dalaa dumina waa noo imaanayaan laakiin waxaasoo dhan waxaa waaye waxa nooga fiican anagoo iska joogno iska shaqaysano intaan u diraayo waxaa waaye guddoomiyaha gobolka haddii uusan meel kale noo hayno naga maaraynaynin uusan keena dhaaf dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka hirgeliyeen dalka ayaa waxaa bulshada jooga goobaha ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan lacago canshuur ah taasoo ay ku sheegayaan inay wax u qabanayaan bulshada ah islamarkaana ay ugu dhisayaan wadooyin goobo ganacsi iyo caafimaad balse waxaa marar badan sidan oo kale warbaahinada uga soo hormuuqday bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaasoo ka cabanaya madaxda dowladda federaalka